kitaabu طahaarati طahaaradii ayuu kitaab yahay waxay ugu horeysaan culimmadu yani fiqiga طahaaraday ugu horeysiyaan waayo طahaaro la'aanteed haddii aanu qofku cudurdaar lahayn dee salaaddii ma gudan karayo kasaa daraaddeed ayay tahaarada u soo horraysiiyaan ooy tahaaradana biyaha ugu soo horraysiiyaan waayo wixii lagu tahaaro qaadanayay baa biyaha markaa tahaara asalka luqaamo waxaa la yidhaha annadaafa waa nadaafad iyo iyadoo qofkuu ka takhallusuu ka dhex baxo wixii adnaasahiyo wasakha adnaastaasi iyo wasaqdaasi mid xisi oo muuqata haato sida nijaas oo kale ama mid macnawiya ha ahaato sida ceebihii markaas iyo amraaddii markaa qulubta oo kale taahara bilmaa'i bimacnaa wasakhdii bu iska daahiriya taahara min alxasadi bimacnaa wuu ka baxay xasadkii sharci ahaan waxaa la yidhahdaa ficlu maa tustabaaxu bihi salaa ow maa fii xukmiha tahaara waa samaynta waxa lagu bannaysto salaadda ama salaadda wixii la xugunahaa waxa lagu bannaysto samaynteedaa la yidhahdaa dee waa weysadii ciddii aan weyse qabin waa maydhashadii cidha meeshagu waajibtay waa nijaasada ka suulinteedii maradii iyo jidhkii iyo meeshii laga suuliyo ama waxaa idhaha maa tawaqafa calaa xusuuli ibaaxa wixii helidiisa ay ku taagan tahay bannaayn sida maydhiga horeo kale ama hawaab mujarad ah sida maydhashada labaad iyo weysada loo cusmoonaysiinayayo tahaaradu markaas waxay u qaybiyaan laba qaybood mid waxay dhahaan tahaara cayniya midna waxay dhahaan tahaara xukmiya markaa tahaara cayniya waxaa la idhi waa tan aan ka gudbin sababta keentay meesheeda mar haddii aan maala tatajaawazu maxalla sababihaa sababtan loo tahaaro qaadanayo meesheeda waxaan ka gudbin waxa la tahaara cayniya iminka hadday nijaasi halkaa kaaga dhacdo dee halkii unbaad ka maydhaysaa meel kale u gudbi maysi lugna maydhi maysi madaxna maydhi maysi taa waxaa la tahaara cayniya midna waa tahaara xukmiya baa la yidhaahdaayo meeshii sababkan daharada keenay way ka gudbaysaa masalan dee ka soo qaad waad kaadiday dee kaadii meel bay ka soo baxdaa meeshii istijay yeelatay laakiin dahaaradii laga dahaaro qaadanayay dee xubnahagii kaleo dhan bay u gudbaysaa mar haddii ay maxalkii sababkeeda ka gudubtay waxaa la yidhahdaa tahaara xukmiya mar dee tahaara waajiba bay noqotaa oo waa tahaaradaa dee xadadkii ama ha weynaad ama ha yaraadee laga tahaaro qaadanayey marna mustaxab bay noqotay dee weysada cusboonaysiinteeda oo kale tahaarada badan iyo qalbi bay noqotayoo ta qalbigii halkan way ka baxsan tahayoo dee waa nadiifinta qalbiga markaa cudurradii xumaa laga nadiifinayey midna waa badaniyo waa tahaaradii jidhka tahaarada jidhkana waxaa lagu daahiriyaa imaa biyo imaa camuud imaa labadoodaba oo masalan eyga wixii uu taabtay oo kale dee labadiiba waa laysu raacinayaa ama bikayrihimaayoo dee magdintii iyo ee wax kale ayaga markaa aan biyo camuudtoon ahayn baa lagu daahirinayay weysada iyo tahaaradu waxay leedahay maqaasid iyo wasaa'il iyo wasaa'ilulwasaa'il waxay dhahdaan culimmadu maqaasidu tahaara tahaaradan maqsadka iyo yani waxaa looga qastinayaa waxa la waa afar shay maqaasidu tahaara waa alwuduu waalghuslu waaltayamum waisaalatu najaasa afartaa waxaa la yidhaha maqaasidu tahaara wixii tahaarada looga qastinayey waa weysadii maydhashadii nijaasa suulinteedii iyo gebagabaysigii afar shayna waxaa la yidhaahdaa wasaa'ilu almaqaasid maqaasiddaa waa wixii aad ku gaadhaysay midi waa almaa iyo aturaab iyo xajarulistinjaa iyo aalatu dabq afartaa shay waa biyihii waa camuuddii waa dhagixii aad ku istijoonaysay iyo aaladii wax lagu magdinayey afartaana waxaa la yidhahdaa wasaa'ilu lmaqaasid labana waxaa la yidhahdaa wasaa'ilu lwasaa'il wasaa'ishaasay wasaa'ilu sii yihiin waxaa la dhaha alinaa walijtihaad alinaa iminka weelku dee waxay wasiilo u yihiin biyihii biyihii waa wasiilo weelkiina waa wasiilo wasiilo maydhigii ama weysadiina waxay noqonaysaa maqsuudkii la doonayey ijtihaadka hadday wix iskaga kaa qaldamaanay iska kaa dhex galaanna aad ku ijtihaadaysana waa wasaa'ilulwasaa'il oo waa waxaad ka ku xasilinaysay haddaba wuxuu udhi sheekhu laa yasixu ansixi maayo rafcu lxada xada iska koryeelkii walaa isaalatu najis nijaas iska suulintiina ma ansaxayso ilaa bimaa shay mooyaane yusamaa lagu magacaabo maa'an biyo lagu magacaabo mooyaane wuxuu leeyahay sheekhu ma ansaxayo xada inaad iska kor qaaddo xada maxaa la yidhaha xada xada culimmadu waxay ku qeexaan saddex shay culamada qaar waxay dhahdeen xadadka waxaa la yidhaahdaa amar ictibaari waa amar ictibaari ah waa wax ictibaari ahoo xubnaha ku qumayo u diidaya qofki inuu cibaadaysto waa xadad waxaan yani waa weysanaanta waxaan kuu diidaya yani cibaadada gudashadeedii xadad waa la yidhaahdaa asbaabta ay tahaaradu ku intihootana waa la yidhaahdaa asbaabtan sida masalan wixii dee jebinaya asbaabtan ay ku intihootana xadad waa la yidhaahdaa manciga ka ratibmaya ma almancu lmutaratib manciga ka ratibmaya xadadkeenna waa la yidhahdaa adigu waxaa looga jeedaa xadad koryeelkii xadadkuna waa mid weyn iyo mid yar midka yari waa weysela'aantii ka weynina waa jinaabada iyo xaydka iyo waxay la mid ahaa waa xadad yar iyo xadad weyn inaad iska kor yeeshaa ma ansaxayso nijaaso inaad iska suulisaana ma bannaana ilaa bimaa yusamaa maa'an wax biyo la yidhaahdo ayuunbay kaga ansaxaysaa dee waa marka la helaya haddii la waayo yacni waynuu gudbi ama wixii beddel ka noqonayay ma ansaxayo ilaa waxa la yidhaahdo biyo mooyaane markaa biyo aan waxbana lagu xidhin waxay yidhahdaan maa'an muطlaqan bay yidhahdaan maa'an muطlaqan macnaha biyo la sii daayey oon wax dabara lagu xidhin wax dabara aan lagu xidhin oo aan muqayad ahayn oon la qaydin oon qayd lagu xidhin ee muطlaqahoo la sii daayo biyo uun la yidhi amaa lagu qayday oo lagu dabray qaydka la yidhaha qayd munfaga alqayd lmunfak macnaa waxa weeye waa wax lagu xidhay oo laakiin ka fakanayo ka baxaya masalan imika maaulbiri haddii la yidhaahdo biyihii ceelka ama biyihii berkedda waxay biyo ceel iyo biyo berkadeedu inta ay ku jiraan laakiin haddaad weyse ku qaato ama cagada ma jirkaan waa biyoun waxba ka soo raaci maayaan magacii maxaase ka baxaya qaydka ay dhahaan laazim qayd laazima qayd laazima waa maxay waa maaulward meel kastoy tagaan maa iyo wardi way isla socdaan maaun daafiq way wada socdaanoo kala hadhi maayaan yacani waa biyo aan waxba lagu xidhin ama waxa lagu xidhay wax ka hadhaya uu yahay ee waxa meesha ka baxaya biyihii lagu xidhay waxa aan ka hadhaynin laa yasixu rafcu اlxadaث walaa isaalaة الnajis ilaa bima yusamaa maa'an wax biyaa la yidhahda mooyaane biyaha weliba muطlaqa ah ilaahay baa idhi falam tajiduu maa'an fatayamamu haddaa biyo weydaan gebagabaystaba ilaahay wa anzalnaa min asamaa'i maa'an tahuura ilahay baa idhi samada waxaan ka soo dejinay biyo taahira wa yunazilu calaykum min asamaa'i maa'an liyutahirakum bihi ilaahay wuxuu korkiinna samada kaga soo dejin biyo si ay idin taahiriyaan xadiida nebigeena sala allah alay slam nebiga masaajidkiisii ayaa nin caraabi oo reerbaadintu yimi ku dhex gaaja dadkii baa ku kacay si ay u ciqaabaan darteed nebigu wuxuuhi waar iska daaya ha dhammaystee kaadidiisana waadaan biyo aan ku shubo raaciya buuli waxaa laydin soo diray inaad dadka u fudaydisaan inaad ku cuslaysaan laydinma soo dirin markaa biyihii samada ka yimi ama dhulka ka soo baxay ama midax ha ahaadaan kuwa badda ahaadaan ama kuwa macaan ha ahaadaan waa isku mid waayo nebi maxamed baa sala allahu alay wasalam la weydiiyey oo nin baa weydiye wuxu ya rasul innaa narkabu lbaxr wa naxmilu macana alqaliila min almaa baddaanu yani badmareen baanu nahay wax yar oo biya baanu qaadannaa haddii aan biyaha yaraynu isdeenno ku weysaysano waan haraadaynaa ee haddaba intaa cabidun mau haysannaayo biyaha badda ma ku weysaysanaa huwa tahuuru maa'uhu alxillu maytatuhu nebigu waa ka yidhi godkaa biyihiisuna waa daahir maytadiisiiy waxay ku dhintaana waa xalaal fain tagayara buu yidhi haddaba hadduu isbedelo طacmuhu biyaha dhadhankiisii aw lownuhu ama midabkiisii aw riixuhu ama urtiisii tagayuran isbedel faaxishan foolxun baxaydu sidoo laa yusamaa maa'an muطlaqan biyo mudlaqa la odhan maayo maxaanay isku beddeleen bimukhaaliطin shay dheehay طaahirin oo طaahira yastaqni lmaawu canhu biyuhu ay ka kaaftoomi lam tasixa alطahaaratu bihi in lagu طahaaro qaataa ma ansaxayso wuxuu leeyahay sheekhu biyihii way isbeddeleen waxay iska beddeleen dhadhankii waxay iska beddeleen ama midabkii amaa waxay iska beddeleen riixdiiyo urtii waana tagayuran faaxishan isbeddel fool xun weeye midabkii yani qooh